kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij idiinsoo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiinsoo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba magaciigu waa cabduqaadir jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan kusoo qaadan doonno ayaa waxaa ka mid a ardayda gelaysa imtixaanka shahaadiga dugsiyada dhexe iyo sare ee magaalada kismaayo oo wajahaya caqabadooyin badan shacabka magaalada baydhabo uu dhibaato ku hayo cudurka daafka iyo bulshada magaalada oo uu saameeyey iyo iskaashatada beeraleyda magaalada jowhar oo lagu wareejiyey suuq u gaara dalagyada ka soo gaara beeraha gobolka shabeellaha dhexe haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal ardayda gelaysa imtixaanka shahaadiga dugsiyada dhexe iyo sare ee magaalada kismaayo ayaa xilligan waxay wajahayaan caqabooyin badan waxaana ardadaas oo hadda imtixaanka dowladda federaalk soomaaliya kuwa dhexe qaarkood ee galeen halka kuwa dugsiga markaasi sare ee shahaadigana ay u dhiman yihiin ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo uga imaanaya dhinacyo kala duwan haba uu badnaadeen dhinaca dhaqaalaha maxudiin soomale oo ku sugan magaalada kismaayo ayaa warbixintan soo diray ardayda gelaysa imtixaamaadka shahaadiga sare dhexe ayaa wajahaya caqabado badan waxaa inta badan culeysa ay ku qabaan lacagaha laga qaado dugsiyada waxaa intaa u dheer inaysan haysan qalab raticala ay ku sameeyaan maadada kemistriga waxayna u baahan yihiin sidoo kale inay dowladdu ku caawiso qabadahan soo sheegnay ayaase waxay ardayda u fariisanayaan dugsiyada dhexe imtixaamka shahaadiga ahaa ee kama dambayska ay u gudbayeen dugsiyada sare waa maxamuud abuukar maxamed waa arday u fariisanaya imtixaamka shahaadiga ee sideedaadka waxaana u diyaargaroobayaa inuu gala imtixaamka shahaadiga ah ee uu u gudbi doono dugsiyada sare waxaa xusid mudan sidoo kale in maadooyin sintifiga ahna ay ka horeeyaan dugsiyada sare taasoo caqabada ku ah in uu la jaan qaado islamarkaasna uu si durba uu fahmo waxa uu sheegay inuu usoo diyaargaroobay imtixaamka shahaadiga ee dugsiga dhexe uu ku gudbiyo dugsiga sare waxa uu kula dardaarmay asxaabtiisa bahwadaagta waxbarashada ee fasalka sideedaad in iyaguna ay is adkeeyaan imtixaamkana ay ka shaqeeyaan si ay u gudbaan dugsiga sare
abubakar maxamuud waxaad inooga warantaa imtixaamkan sideedaadka fasalka imtixaamka aad ugu gudbayso dugsiga sare sidaa u aragto
marka hore waa dhowahay itixaanka waa ku faraxsanaya itixaankan dowladda inaa galo waxaan rajeynayaa inaan baaso oo in badan waa soo dadaala juhdu waa soo bixiyey marka rajadeeda ugu weyn iyo hamigaa leha waxaa waaya inaa baaso
waayahay waa sidii hadda diyaargarowgaaga ku aadan imtixaamka oo aad maanta u fadhiisatay waa soo dadaalay aad iyo aad hadda inay wax iga dhiman yihiin uma malaynaya wax walba waa dhammaystiranaay keliya waxaa sugnaa natiijada
marka laga soo tago diyaargarowgaaga ma jira wax qabad ah oo xagga imtixaamka aada kala kulanto ama arday ha noqoto ama dhinac aduu dhinac walba ha noqoto ma jira wax caqabada a la kulanto
wax caqabada oo la kulma hadda waa kaas waa kaas ma dhihi kari ma sheegi kari camal caqabad weli ma la kulmin marka saas waaye waxaa rajeynayaa natiijada inaa helo midda ugu sareyso ama midda ku xigto labadaas midaa rajeynaya marka natiijada uu ilaahay siina alxamdulilah dhahaa waa kaas marka waxaa rajeynayaa inay soo dadaaleen soo wada dadaalnay marka maanta labada maaddo u horeyso waa la gelayaa saafilaa way soo dadaaleen anna waa soo dadaalay marka waxaa rajeynayaa maadooyinka kalene inay ayagana iska soo dhisaan ay kusoo dadaalaan ayna ka jeefanin afarta maalinoo itixaanka soconayo marka taladaasa aa siin lahaa inay itixaanka iska soo diyaariyaan ee ka jeefanin afarta maalinoo socdo marka saas waaye intaasaa u sheegaa ardayda waayahay xagga baaritaanka iyo imtixaamaadkan bal iyaduna telefoon arday waxaa ogeyn in telefoona lala geli jiray bal ka waran ayadana hadirtaan qaabka hadda imtixaamka u bilaaban rabo ama u socdaba bal maxaa ku muuqda waxaa ii muuqata horta in ilaaliyaal adag la sameeyey oo itixaanka wax oo taleefon lasoo xarooda hadda aa garanayo uusan jirin haddii ay lasoo xareedayna waa dhif oo marka intaasaa ka sheegaya saasaa leeha
abdulaahi cabdi guhaad waa foonfoor dugsiga sare waana guddoomiyaha iskuulka kafaalo ganane waxa uu samow sheegay inay u baahan yihiin qalab looga caabiyo xagga waxbarashada waxaana walaacu ka muujiyey in maadooyinka wasaaradda waxbarashada soomaaliya ay ku soo dartay inay caqabada ay kala kulmeen iyo inaysan wakhti ku filan aysan u hayn ay ku diyaariyaan maadada lagu soo daray waxa uu sheegay inuu bilaabi doono jaamacad sidoo kale iyo farsamada gacanta uu sheegay inuu takhasuskeeda leeyahay waxa uu samow sheegay in aqoon dheeraada uu leeyahay farsamada gacanta inkastoo su-aalaha ay weydiisay kadis yihiin oo caqabadaha ayna fara badan yihiin caqabadaha kuwa xal loo helay kuwa aan xal loo helinba ay kala ahaayeen laakiin waxyaabaha ugu badnaay hadda waxaa weeyaan xagga maadooyinka santifiga inaa u baahan yihiin laab iyo meelo lagu barto oo maadooyin u baahan baratical inaan la helinin baraticalkii oo dhammaystiran middaana waan rajaynaya inay hadda kadib laga diyaargaroobo oo caqabadaha xal loo helo laakiin caqabada koowaad ee ugu badnaa xaggaas ahayd way jiraan caqabado kale sii xoojiso oo ardada kaalmaha gashay iyo sida hadda ballanqaadyada u samaynaysa loogu tartamayo hadda annaga arday baan nahay qof walba wuxuu tartamaya inuu kaalinta koowaad gala si uu hadhow tole u helo fursadaha deeqyadeeda dowladdu bixinayso taasna iyada haddaysan marka hore aysan qorsheyga ahaan lahayn looma tartameen waa mahadsantiin sida hufaneed hawsha u wadaan waxaa kaltoo dhihi lahaa hadda exaamka oo kale annagaan gelayna noogu daran waxaa waye maadada teknolojiga waxaan isleeyahay waqti ku habboona maysan baahinin wasaaraddu hadda maadooyin katoo haraa jira laakiin sanadaha dambe waxaan dhihi lahaa waqti ku habboon maadada businesska oo kale kuma jiro xiliga ku haboon arday usii diyaargaroobi karto hashaacis inuu ku jiro ku jirto ugu dambeyntii agaasimaha qaybta imtixaanaadka dowlad goboleedka jubbaland ee wasaaradda waxbarashada abays maxamed yaa waxa uu sheegay in caqabadaha ardayda ay wajahayaan ay wax ka qabani doonaan sidoo kale waxa uu soomow sheegay in macalimiin cusub la qaadan doono taas oo meesha ka saarayso caqabadaha ardayda ee dhammaysan waxbarashada ay meesha ka saarayso waxa uu ishaaciyey imtixaamka fasalka sideedaad ee dugsiga waxaa inoo hirgelay inoo qabsoomay sanadkan imtixaamkii ahaa labaatan iyo saddex labaatan iyo afar oo ay ka qaybgelayeen dhammaan isteedka ardayda ka waxbarata gaaran isteedka jubbaland waxaa tiro dhan arday ah oo imtixaamka saaka u fadhiisanaysay waa tiro aada u yar sida aan anagu rajeynaynay ma ahayn waxaa u fadhiisatay maanta afar kun saddex boqol konton iyo toddoba wadarta guud ee ardayda statementiga wax ka baranayso haddaan warbixinkaas kasii bixiyo ardayda maanta u fadhiisanaysa imtixaamka waxay gaarayeen cadadooda waa afar kun saddex boqol konton iyo toddoba taasoo ah in gabdhihii dee gooyihii waxbarashada aysan ku badnayn way jiraan marka hore baahiyo badan way jirtay oo dee fiiga iyo caqabada waxaa dadka kuwa ku hed fiiga inay bixiyaan taana hadda insha allahu wasaaradda damaanad qaadaysa hadda wixii ka dambeeya waxaan hadda howlgelinay afar kun oo macna ayaa la diiwaangeliyay sanadii hore sanadanna afar kun iyo ka badan baan rabnaa inaan si caqabadaha hortaagan ardayda wadarta guud sidaan kuu sheegay waxay ahayd afar kun saddex boqol konton iyo toddoba wadarta guud waa lab iyo dhadig haddaan wiilasha dhanka labka waxay yihiin laba kun laba boqol lixdan iyo shan gabdhahana waxay yihiin kun lix boqol sagaashan iyo saddex waa wadar aada u kala hoose mahadsanid muxudiin shacabka magaalada baydhabo ayaa dhibaato ku haya cudurka daafka iduuna bulshada magaalada oo uu saameeyey maalmihii lasoo dhaafay magaalada baydhabo oo ah dadka shacabka ee ku nool waxaa saameyn xoogan ku yeeshay cudurka daafka kaas oo si weyn ugu faafay xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo inkastoo cudurkan uusan lahayn wax daawo ah ayaa haddana dadka dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan qaarkoodna shaqada ay ka istaagtay kadib markii ay shaqayn waayeen siciid maxamed nuur oo ku sugan magaalada baydhabo ayaa warbixinta soo diray billimey ee ha dhammaatay labaatan sheeh wayba mar keliya dadka ka nool magaalada baydhaba antiyo badan ku wada dhiyay cudurka daafka oo ah cudur hindhaha dadka ku kordhiyow dadka yar iyo weynba wayba si saman aan saameeyey daafka oo maalmo kooban lala xanuunsanaado cabdiraxmaan aadan wayba hadda la xanuunsanyaa daafka muddo isbuuce cabdiraxmaan oo an warami sooma iyo wayba uuse sheegay in maalmihiin koray hindhahaan shal qaadana balse hadda dareemahaya isbeddel ku dib talooyin caafimaad oo la si cabdiraxmaan horay miinka dheyna ee waa markiin korayti ii dhiya eed yo in xanuuji maadaama usii cusubiye dadka da'dee iyo haankala si isku mid ah iyo aan ka dhiye waana kashal daroonya xanuunka u salleeya anta badan markii hore daafka wayba usan badanaayay ciyaalka yaryar balse hadda wayba si isku mid ah aan ka dhiyay dadka oo dhan maya waleer cabdiraxmaan aadan waliba kumid ah dadka ku nool magaalada baydhabo su-aaladii weydiiday dabcan walaawn wayba wal oo hindhuure ama daaf longorodow wayba ahaa cudur oo hindho ka dhiyo sida dhakhaatiirtii nin sheegan familkii horta ka bilaawday oo iddo isla roogna kubacda way maraysu ungudubay cudurkii dadkii oo dhan xaafada rogan ama iddo ku noolayan aan waxay dhihi lamahamiinka hor haddii wayba ahaa maalinta saddexaado hondhooka bararaas guduuda nagadaaya hondhooka faar badan hasaareen anta badan way bayara baraaruga bulshada markiyo kooyan cuduro noocan eh iyagoo inta badan anqaaddaana talooyinka lahanjeedyow qof kasta ka dhiye waana ku xanuun shay eedan daro cabdiraxmaan anta badan dadka la jeefadaayan cudurkan markiyo iska aragan balse dhakhaatiirta ma ogol in lala jeefada maadaama laku yaaba in hindhaha dhaawac kale koo sii deersi marka cudurka cudur oo noocaasi oo eedan dhib badano wallaahi odada meraysu kiidhi walbarashada ku hiraaso meraysu shaqada tida ku hiraasa xitaa intaas marka laagtaba banaanseda waad ku hiraasa keliya weylala kuwarsaday qolka iyo idu gudaasha inta badan meraysu jiifkaya dadka jeeliin oo anabtida kajara laakiin dhakhaatiirta iyadan ku digan in la jiifada oo mugdigaas la kajara qolkaasayti in banaanka la kooyo oo ila dabeelay iyo iftiinka la tusiy yaan markaasaytii sbace la sii eedan feled laakiin haddii oo kaalay lakuhuuriyo qolle la kala jara kisto wala kaaga hondhabantii oo waldeera kow ilooha ka dhiya dadka qaar madoos kala dheeraan laakiin aan ahaanta tiiday sidaan iska arag dad badanna ka aragay wahaa iloo kowha ka dhiya ila tusaale uka oo kale madax ka dhiyay iluun shaliidi dadka qaar way karaan ilaa may daarma in gaduudanta amala keeraay maalintii oo dhan hamiinka hamiinsheen way aragaay sababada kataba raabtiba lamada hindhood oo iska dhegan yihiin faarka jara gaduud lamadaba isla bararsiiyin yaha kaas dadka qaar lamada hindhood aan marku dhowna jara laakiin wayn badan yihiin in iloolah ka bilaawda xasan cusmaan axmed waybawse ku midayaa dadka reer baydhabo oo hadda ku caafimaaday cudurka daafka xasan oo sooma an warami iyo waybaws eray cudurkan ma leh wal daawo eh balse wayba jare daawo dhagmeed oo yo ku midayin biyo kulul oo wejiga laka dhigow oo keelaha la qaadada iyo in laysku ilaaliya dadka qaba cudurka si uusan indeersana qof kale xasan cusmaan daafka ma eh cudur muddo lala xanuunsanaado balse xanuun shay ya ka haaye maalmo kooban wayba ana kala taliyay dadka qaba cudurkan in guriyaal shuhan kubana si dadka kala anin sii qaadsin magacayga waxaa la yidhaahdaa xasan cusmaan axmed daafka horta laba u qaybsamaa sida anigu aan ku bartay ama aan ku maqlay ama aan ku arkayba daafweyne iyo daafyaraa la kala yidhaahdaa daafweynaha waxa weeye indhuhu sifeeyaa indhaha qofka yuu sifeeyaa waxaa weeye hilib xunka waxaasoo dhan buu ka guraa hadduu nabar ishu oo nabar beri gaadhay xataa wuu kiciyaa nabar gaadhkaas wuu kiciyaa kaa isagee daafweyne la yidhaahdo indhuhu sifeeyaa waxa weeyaan waa xanuun ahaan buu qofka u qabanayaa laakiin marka dambe wuxuuba noqdaaba daawo indhihii oo cadcad aad arkaysaa qofkii oo indhihii sii gudguduudnaayeen oo xididadii iyo wixii iyo waxa weeyaan indhihii oo cadcad baad arkaysaa waayo habeenkii markuu qofku socday aroortii wuxuu soo toosayaa dhalxan ilweynada saaran xirrabihii oo isku wada dheggan waa la dhaqayaa biyo diiran oo lagu dhaqay ee lagu daray cusbo ayaa lagu dhaqayaa sidaasayba indhihii ku sifoobayaan markaa isaga dad oo dhakhaatiirta u tago oo iyaguna waa jiraan goojooyin soo qaadanhaya oo markaa isku arkaa inta indhihii nadiifiyaan ku dhibcinaya qabow bay ka dhigaysaa goojadaa naftirkeedu daafyarihii ilqaytuu dadka u yeedhaa indhuhu qalloociyaa waxa weeyaan wuxuu ku beeraa hilib xun buu ku beerayaa waayo haddaadan la aadin dhakhaatiirta indhaha haddaadan la aadinna dee ilqaytaabaad yeelanaysaa oo ishii intuu hilib kaa fuulo iyo meeshii ay ishu ku rogrogman lahaydoo kolle xaggan bidix ay fiirin lahayd kolle midig ay fiirin lahayd hilib baa ka qabsanaya ishii way qalloocsamaysaa wakaa qofkiioo ishiisii dhinacba bidix bay fiirinaysaa ama midig bay fiirinaysaa hilib baa salka kaga jira meelay isku gegedida ma leh marka haddee markuu ruuxu isku arkana waa inuu dhakhaatiirta aado qandha badan buu leeyahay kaasi oo daafweynaha wuu ka qandha badan yahay wuu ka xanuun badan yahay madax oo dhan baa qofka xanuunaya waale ahaan buu ku ridayaaba daafyaraa la yidhaahdaa marka kaasi qofka daafweynahaasi saddex beri ka badan maba haynayaba saddex beri ka badan ma haynayo laakiin midka dhibaatada keenaya waa daafyare toban beri buu ruuxa haynaya xanuun buu ku ridayaa midda kaleeto waxaa lagu kala qaadaa aragtida aragga waa lagu kala qaadaa qof daaf qaba haddii aad salaanto waad qaadaysaa adiga naftirkaagu waayo qofkii baad salaantay ishibaaba laga yaabaa inaad taabato waad qaadaysaa dad waaweyn dad yaryara ma kale leh wuu ku dhacayaa dadka waaweyn buu ugu daran yahay weliba saciid maxamed nuur soma baydhabo markaana dhegaystayaal iskaashatada beeraleyda magaalada jowhar ayaa lagu wareejiyey suuq u gaara dalagyada kasoo go-a beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe markii hore ma lahayn suuq u gaara oo dalagyadaas lagu iibiyo balse suuqyada caadiga ayaa lagu iibin jiray ha yeeshee ugu dambeyn waxaa go-aan lagu gaaray in suuq markaasi u gaara loo sameeyo taasoo hadda beeraleyda ah iskaashatada ah ee ku nool magaalada jowhar ee markaas suuqaas lagu wareejiyey si ay markaasi ugu ganacsadaan shariif shuuriye xaashi wariyaha sooma ee magaalada jowhar ayaa warbixintaa soo diray iskaashata beeraleyda hirshabeelle ayaa markii ugu horreysay lagu wareejiyey suuq u gaar ah dalagyada kasoo go-a beeraha deegaanada hirshabeelle wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle oo kaashanaysa hay-adda faw ayaa suuqan ku wareejisay maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar suuqan ayaa muhiim u ah beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe maadaama ay keensan karaan dalagyada kala duwan ee kasoo go-a guud ahaanba beeraha gobolka shabeellaha dhexe maryan maxamed xuseen waxa ay ka mid tahay beeraleyda gobolka waxa ay soo dhaweysay suuqan lagu talagalay in beeraleyda ay ku iibsadaan dalagyada kala duwan ee kasoo go-a beerahooda maryan ayaa intaasi waxay ku dartay in markii hore baahi aada u weyn ay jirtay balse hadda ay soo dhaweynayaan dadaalka faw iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle oo ku guuleystay hirgelinta suuqan sidoo kale maryan waxa ay sheegtay in markii hore dhibaato ay ku qabeen suuq la-aanta balse hadda baahidii boqolkiiba sagaashan ay dabooshay wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo hay-adda faw oo suuqan u hirgeliyey beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe si ay uga iibsadaan dalagyadooda maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayayna sheegtay in door lama ilaawaan ah ay ka qaateen garab istaagga beeraleyda waxaan ka mahad celinaha suuqan naloo furay marka hore ma haysanin dalagyadii aan abuuran aan tacbanay meelaan geysano iyo haddii aan abuur u baahana meelaan kasoo iibsano waxaan si gaar ugu mahad celinayaa wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle iyo faw cid walboo ka qeyb qaadatay waana bogaadinaa suuqaas waa mahadsantihiin gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane maxamuud maxamed nuur ayaa ka hadlay wareejinta suuqan waxa uuna sheegay in wax lagu farxa uu yahay suuqan doorka wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo hay-adda faw ayuuna bogaadiyey gudoomiye maxamuud ayaana furaha suuqa ku wareejiyey maamulka degmada jowhar isagoona kula dardaarmay in maamulka degmada uu suuqan ku wareejiyo iskaashata beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe waxaad idinka aad maaragtay ummadaasaa uun maaratay idiin soo dooratay inaad wakiil uga naqatiin maarata waxaa tihiin adeegyaalaad tihiin waa laydin aaminay inaad xafidiin ummaddana maaragtay loogu shaqeeyo waayo waxa waa fahmaysiin wax laydinkugu dhiibay wax kale maahan ayagaa idinsoo doortay saan qayaasaya dabcan maaragtay raggaana maarata wakiil naga ahayidhiin waxaa laydinka rabaa mas-uuliyadda ay idin saareen annagana aan goobjoogga ka nahay wasaaradda iyo gobolka iyo degmada intaba waxaan rabnaa dee alayidhaha inaad sida loogu talagalay maaragtay loo istimcaalo oon bir qaldan loo istimcaalin waa dhunta iyo ma ogeyn iyo nuucaasay naqatay maaragtay inaysan imaanoo mas-uuliyad gaara oo waxa sida gaarka aad u leedihiin aan idinka saarayn inaad iska saartiinaa laydinka rabaa dee alayidha ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane maxamed bashiir qaasin daqare ayaa sharaxay qeybaha kala duwan uu ka kooban yahay mashruuca berimis iyo waxqabadkiisa ku aadan garab istaagga beeraleyda wasiir daqare ayaa waxa uu sheegay in horey beeraleyda ay u guddoonsiiyeen agabyo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen matooro makiin cagafcagaf taleefanno iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah beeraleyda
waxaad arkaysaan waa hadda goobta aan joogno waa goobtii caanihii iyo qudaartii kala duwaneed midka kaloon tegayna kontan iyo labadii meel ee loogu talagalay in agabka kala duwan ee beeraha lagu iibiyo mashruucani wuxuu ka kooban yahay dhismayaashan laba mashruuc mashruucii brimis iyo iyo mashruucii awrij labadaas qayb ayay dhismahani ay ka kooban yihiin waxaa dhaqaale ku bixiyey dowladda sweden iyo midowda yurub oo laba mashruuc kale ah dhaqaale ka yimid ayaa hawshaan lagu qabtay aadaan ugu faraxsannahay in loo helo beeralaydii suuq ay ku ganacsadaan aadaan ugu faraxsanahay wasiirka wasaaradda gudoomiya gobolkii gudoomiya degmadii isku duwihii gobolka iyo kan degmada ee wasaaradda beeraha gudoomiye ku-xeenka arrimaha bulshada maantana waxaan joognaa gabagabadii ugu dambaysay ee furitaanka suuqaas aadaan u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu shariif suuriya xaashi barnaamijka wadaag jowhar mahadsaned shariif intaas ayaan maantana ah dhegaystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadku ah sidee looga saari karaa dadka degan dhulalka dowladda ee danta guud maxaase laga rabaa dowladda soomaaliya dhegaystanala wadaag aragtidaada adiga oo la soo xiriiraya taleefanada idaacaddan mahadsanediin